ganacsatada khudaarta ee magaalada muqdisho ayaa mar kale si adag ugu horyimid tallaabo ay dhowaan qaaday dowladda federaalka taas oo ogolaanaysa in khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa iyadoo aan wax cashuur ah laga qaadin halka dhanka kale ay jiraan xayiraado iyo caqabado la saaray khudaarta kasoo go-da gudaha dalka kadib markii ay arkeen khudaarta dalka oo ku xaniban koontaroolada magaalada muqdisho halka tii dibadda laga keenay si xur ah suuqyada loogu fasaxay ganacsatada waxay arrintan ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo dhaawacaysa dhaqaalaha dalka gaar ahaan beeraleyda soomaaliyeed oo dadaal badan ku bixiyey wax soo saarka gudaha waxay sheegeen in khudaarta kasoo go-da gudaha dalka ay la kulanto cashuur aanan sineen koontaroolo badan iyo dib u dhac ku yimaada suuqgeynteeda mid ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda ay taageerto wax soo saarka shisheeye halka midka gudahana ay xayraad saarto tani waxay dhibaato weyn ku tahay beeraleyda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku tiirsan khudaarta gudaha
wixii baran on wada gadana malaha waxaa la keenaa beetraaf oo dalkaayna ka bixin waa la raqiisiyaa amba dalkaayna ka bixina la keenaa waa la raqiisiyaa nyaayan dalkaayna ka bixin oo ka bixina la keenaa waa la raqiisiyaa wax walbo dibis dibis lakimaa ilmihii iyo carruurtii waxaan siisanayna malaha xoolihii dhan waa naga halaabeen wixii dhan xoolo lee nagu cunaayo waxayna aan ugu filan wax kale dooneyno xanuunihii mid kalaa ka imaaha kaayna noo gadmilaa koo kalaa noo imaayo wixii xadur imaa waxaan kaloo ku dheelaya ma u baahno unanka inaan wax kala qaadano
ilaahana sii dalkeena hooyo waa mahadsantii walaaley intoo dhaafii malow keega iyo bacooyba keega basbaaska midoodudo koo kalma fodo dalkeega hooy maasha allah tabaaraka allah naayadan abuurkiis waa kaas maaykataan abuurka naayadan waata waa tacbanaa beeraleyanaa wax nag maqan ma leh rooba dilaynoo kendharoog maasha allah tabaaraka allah keega alaabta nag farfaray ana laga dhaaf laag si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee ganacsatadu ay ka cawdaan arrintan marar badan oo hore ayay muujiyeen walaac ay ka qabaan khudaarta dibadda laga keeno dowladda federaalka ayaa caqabad weyn ku haysa ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka beeraleyda ah taa beddelkeeda waxaa dibadda laga keenay khudaar aanan la cashuurin